afhayeenka ciidanka booliska somalilan ahna taliyaha xarunta dembibaadhista ciidanka booliska ee somalilan faysal xiise ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada booliska ee somalilan ay ku qabteen saddex qof lacagtan dollarka madow taasi oo afhayeenka boolisku sheegay in la doonaya in lagu khalkhalgeliyo sariiflayaasha iyo ganacsatada kala duwan ee somalilan sida uu hadalka u dhigay waxa uu faahfaahin ka bixiyey dadka lagu qabtay maanta bishu tahay lix iyo labaatan bishii tobnaad laba kun iyo labaatan waxaa la ogsoonnahay in ciidanka booliiska xilka iyagoo ajbaadka loo egmaday uu yahay inay ka hortagaan intaan dambidhicin haddii uu dhacana inay ka daba tagaan inay ilaaliyaan nafta iyo maalka dadweynaha somalilan sidaa awgeed ciidanka booliisku iyagoo gudanaya xilka iyagoo ajbaadka loo egmaday waxay gacanta kusoo dhigeen laba ereysane oo u dhashay puntland kuwaas oo gacantooda lagu soo qabtay hal milyan oo dollar iyo shan iyo soddon kun iyo shan boqol oo doolarka madow ah kuwaas oo doonayay inay ku khalkhalgeliyaan nabadgelyada guud ee dalka inay ku curyaamiyaan sariflayaasha ganacsatada somalilan eesaashaa lagu qabtay waxay kala yihiin number one faysal cabdishakuur yuusuf ina saylib cabdilaahi afar labaatan jir ah number two omar maxamed axmed ina xaliimo faarax soddon iyo toddoba soddon iyo toddoba jir ah sidoo kale waxay ciidanka booliisku gacanta kusoo dhigeen ereysada cali faarax warsame waa nin weyn oo loo yaqaano caliwadaad kaasoo gacantiisa lagu soo qabtay labaatan kun iyo siddeed boqol oo lacagta madow ee doolarka ah dhammaan eedasanaashaas saddexda ah haddii ilaahay yidhaahdo waxaa loo gudbin doonaa maxkamadda iyo xeerlaalinta awoodda u leh qaadista dembigaasi afhayeenka ciidanka booliska somalilan ayaa intaasi ku daray in aanay ahayn markii ugu horreysay ee lagu qabto dad eedaysanayaal u ah ama gacanta ku haya lacagta madow ee dollarka ah balse ay jiraan ilaa tobaneeyo qof oo hore ay ciidamada booliska ugu qabteen lacagta madow ee dollarka ah taasi oo uu sheegay in qaarkood maxkamaduhu xukumeen qaarna weli ay sugayaan xukun intaasoo keliya kuma koobnaa lacagtan madow maxaa forjuriga waxay hore ciidanka booliisku usoo qabteen eedaysanayaal tiradoo dhan tahay ilaa tobaneeyo maxkamadda ayuu gudbiyeen waxaa lagu soo qabtay lacagta madow ee doolarka ah ee faalsada ah maxkamaddu qaarna xukun bay ku riday qaarna waxay kurmaan ku yihiin xabsiga dhexe halkiisa iyadoo ay iska caddahay in aan ciidanka booliiska ciddo ka fakan karayn dadka dembiyada kala duwan caadeystay gelitaankooda sida lacagta madow ee forjuriga kuwasido kale ugu dambayntiina faysal xiise ayaa fariin adag u diray shacabka somalilan gaar ahaana sariflayaasha iyo dadka ganacsatada ah uu uga digay kafeejignaanta lacagta faalsada ah dadweynaha somalilan waxaan uga digaynaa waxaan cod dheer uga digaynaa inay ka feejignaadaan oo iska ilaaliyaan oo iska hubiyaan lacagaha laga sarifanayo si aan loogu qarin lacagtaa madow si aan looga qarin lacagtaa madow ee doolarka maraykanka ah ee been abuurka ah waxaa kaloo aan u sheegaynaa bulshada reer somalilan cid kasta oo lacagta madow lagu qabto lacagtaa madow lagu qabto ama dalka si sharcidaraha kusoo geliya inay booliisku gacanada ku qaban doonaan haddii ilaaha yidhaahdo loola gudbin doono hay-adaha sharciga kadar maxamed cakule v o a hargeysa